Munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday noqonaysa dufcadii koowaad ee dhammaysay dugsiga hoose dhexe ee macaadka Riyaadul Janna ayaa lagu qabtay degmada Caabud Waaqi gobolka Galgaduud. Munaasabadan waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Caabud Waaqi, macalimiin, waalidiin, arday, qurba joog iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Cawil Daahir Cusmaan maamulaha macadka ayaa ugu horeyn ka hadlaya munaasabada isaga oo ka sheekeynaya waxyaabaha ay ardaydani barteen.
hoolkan waxaan isugu nimid qalinjebinta iyo shahaado bixinta ardayda macadka dafcadii ko- macadka riyaadul janna oo ka mid a macaahidda ugu waaweyn degmada caabudwaaq macadkaas ardadiisa oo ka qalinjebinaysa dafcaddii koowaad macadka riyaadul janna wuxuu ku yaallaa degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafadda ammaano waa macad bixiya culuumta shareecada iyo maadiga waxaa ka qalin jebinaya maanta halkaan u fadhiya arday aada u badan oo dafcaddii koowaada oo soo dhammaysatay waxbarashada hoose iyo dhexe insha allahu tacaalana aan rajaynayno inay u gudbaan heerka sare ee waxbarashada macadka oo ay dhigato arday gaaraysa ama ku dhodhow boqol arday oo wuxuu bixiyaa culuumta noocyadeeda kala duwan oo shareecada iyo maadiga qofkuna insha allahu tacaala sida culimmadii ka horreeyeyba ay ka hadashay qayimkiisu wuxuu ku jiraa waxbarashadiisa
dhanka kalena qaar ka mid a bulshada qaybaheedii kala duwanaa ee munaasabada kasoo qayb galay dhanka kalena qaar ka mid a bulshada qaybaheedii kala duwanaa ee munaasabada kasoo qayb galay ayaa iyaguna hadallo bogaadin ah ka jeediyay goobta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ay ku dartay macaahidda diiniga ah een waxbarashada ay taageerayso oo ay taageerada siiso sida iskuulaadka ay u siisoo kaleeto ee in dowladdu ku dhawaaqday macaahidda
Een, macadka maanta ardada dufcadda koowaad ay ka qalin jabinayso waxaa la yidhaahdaa macadka riyaadu ljanna lilculuumi alsharciyati walluuqaat waa machad shaqadiisa iyo wadiifadiisu tahay in uu dadka jahliga kala diriro uu baro culuumta shareecada
ugu dambeyn axmed diiriye maxamed gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada caabud waaqi ayaa soo xiray munaasabada munaasabaddan quruxda badan ay ku qalin bedelanhayaan ardaydeenna aadka u quruxda badan kuwaasoo soo bartay qayb ka mida waxbarashadooda Ee, runtii machadka maalinka aan furaynay oo aan ka qayb gelaynay furitaankiisa iyo maantay waxaa u dhaxaysta muddo aada u kooban haddana waxaa ii muuqata isbeddel iyo waxbarasho la taaban karaa maanta ii muuqata munaasabadan ayaa ahayd mid ay ku qalin jebinayeen islamarkaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcaddii koowaad ee dhammaysa dugsiga hoose dhexe macadkan uu ku yaala degmada caabudwaaq